إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد waxaa sharkiinoo socday kitaabkii caqiidatu raasiyeyn masalatu ihbaat aru'ya ru'yat lmuuminiina rabbahum biabsaarihim yowma alqiyaama masaladaas ayaynu ka hadalay masaladaas marka aragtida tafaasiisheeda cashirkii hore ayaan ku qaadanay inay mu'mintu rabbigood arkayaan ee yowma alqiyaama iyo jannada labadaba ay isku waafaqsan yihin ahlu sunnuhu taas marka waynu ka soo hadalay gaalada iyo munaafiqiintu ay arkaan in kalena waan ka hadalay intaas kadib waxaan rabnaa wax yarna ka taabanno ficilka nadara inay culimmadu yidhaahdeen saddex xaaladood buu leeyahay ficilka nadara saddex xaaladood ayuu leeyahay haddii lagu gudbiyo xaraf ama uu isagu sidiisa u gudbo ayaa la eegi faidaa cadaa binafsihi aw cudiya binafsihi haddii idaa cudiya binafsihi naftiisa marka uu uu maaragtay u gudbo oo usan xaraf u bahanin macnihiisu waa intidaar baynaan culimmadu sida uu ilaahay qur-aanku yidhi oo kale hal yanduruuna ila an taatiyahum almalaa'ika hal yanduruuna ila an taatiyahum almalaa'ika ma waxay sugayaan waxaan ka ahayn ilaa inay malaa'igtu u timaado waxaan ka ahayn suurat lancaam aayadda boqol konton iyo sideedaad marka waa hal yanduruuna ee yantadiruun macnaa intidaar iyo sugitaan waaye marka ficilku idaa cadaa binafsihi yacni hadduu aan xaraf lagu gudbinin isagu siisa uu u gudbo ayib waxaa kaloo allah yidhi awalam yasiiruu fi lard fayanduruu kayfa kana caaqibatu aladiina min qablihim dadku maynan dhulka dhex soconaynin aysan marka aysan fayanduruu markaa ayna markaa ku cibro qaadanaynin yacni oo fayanduruu markaa ay ku cibro qaataan kayfa siduu ahaaday kaana caaqibatu aladiina min qablih kuwii ka horreeyey ciribtoodusay noqotay ambiyadoodii iyo rusushoodii khilaafay siduu ilaahay u halaagay miyaan arkaynin ay ku cibro qaataan fayanduruu kayfa marka ficilku asagaa siisa u gudbay markana ayib unduruuna naqtabis min nuurikum wuxuu kaloo allah yidhi unduruuna naqtabis min nuurikum munaafiqiintu waxay dhihi doonaan maalinta qiyaamada muslimiinta waxay ku dhihi doonaan mu'miniinta waxay ku dhihi doonaan unduruuna nasuga naqtabis aan maaragtay ka iqtibaasno yani aan ka qaadanno nuurkiina aan nuur ka qaadanno naqtabis min nuurikum nuurkiina aan ka qaadanno nuur si aan jidka u marno siraadka marka derbi baa la kala dhex dhigayaa waa meesha ku kala baxeen munaafiqiinta iyo mu'miniintii dhabta ahaa dadka islaamka wada sheegan jiray korka laakiin gudahoodu munaafiqiintu sax ma ahayn oo gaallimay aaminsanaayeen sidaa saxda ayib laakiin daahirka muslimiinta ay ku hamid ahay taana waa intidaar aayaddaas macnaheed waida cudiya bfi yakunu macnahu tafakur walictibaar awalam yanduruu fi malakuuti asamaawaati waalard miyayn markii hadda fii haddii lagu gudbiye marka ficilkii awalam yanduruu fi malakuuti samaawaati waalard miyaynan yani ku cibro qaadanaynin oona ku tafakuraynin mulkiga ilaahay ee samaawaadka ee dhulka dhexdiisa ah mulkiga malakuutku waa mulkigii oo mubaalaqa lagu sameeyey oo ta lagu daray marka malakuuti samaawaati waalard yani mulkiga ilaahay ee samaawaadka dhulka xisaameyna dadku intay arkaan ilaa awooddiisa iyo weynankiisa iyo marka miyaynan arrintaas cibro ugu filayn waa aayaadka kowniga ah marka bimacna atafakur waalictibaar ay aad macneedu noqotay wuxuu kaloo allah yidhi fanadara nadratan fi nujuum xidigaha ayuu eegay faqaala inii saqiim marka waa tafakur nacam xidigaha ayuu eegay oo ku fakiray marka nabiyullaahi ibraahim baa laga hadlay ayib suuratu saafaat xaaladda saddexaad waxaa weeye haddii lagu gudbiyo ilaa oo bimacnaa mucaayana bay noqonaysaa bilabsaar indhaha in laftooda wax lagu arko siduu ilaahay yidhi unduruu ilaa thamarihi idaa ahmar markuu ka sheekeynayey beerta iyo midhaha bixitaankooda unduruu fiiriya ilaa thamarihi midhihiisa idaa waqtiga ahmara uu midhaha soo saaray geedku nacam marka taas inay tahay annadar oo bimacna almucaayana bilabsaar indhaha in lagu arko si toos saa darteed aayaadka ku tusinaya jannada in ilaah lagu arkayo iyo aakhiro waxay ku tusiyeen in ilaahay toos loo arkayo indhaha lagu arkayo nacam wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha baa layidhi marka naadira ilaa rabbihaa ay naadira tahay mid arkaysa marka ilaa baa lagu gudbiyey marka macnaheedu mujarad wuxuu noqonayaa indhaha in ilaah lagu arko subxanat mubaasharatan indhahagaad ku aragtid laakiin indhahaagu ilaahay ma koobayaan ixaato kuma samaynayaan nacam ayib marka maadaama oo ilaa lagu gudbiyey waa nadar sariix bilabsaar indhaha in si cad loogu arka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayib marka qofkii awilah aayadaha wuu taxriifinaya marka oo wax kale ku fasira qofkii awila aayadaha wuu taxriifinayaa saa darteed aayado fara badan ayaa ku yimid in ilaahay jannada lagu arkay subxaanahu wa tacala san hor usoo sheegnay liladiina axsanu alxusna waziyaada kuwii wanaagga sameeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi janno iyo ziyaada leeyihin ziyaaduna marka waa aragtidiisa siduu nabi maxamed ku fasira alayh isalaatu wassalaam fi saxiixi muslim xadiiskii ku yaalay iyo keyrkiis saxaabadii taabiciintuna ay ku fasireen wuxuu kaloo allah yidhi lahum maa yashaauuna fiiha waladayna maziid jannada waxay ku leeyihin wax alla waxay doonaan ziyaadana ilahi waa siinaya ziyaadaas waa annadar ilaa wejhi illaahi caza wajal wejiga ilahi in ay arkaan muminiintu wuxuu kaloo allah yidhi ina alabraara lafii naayiim dadka wanaagsan janno ayay dhexdeed ku sugnaanayaan calaa araa'iki yanduruun iyagoo sayadooda ku dengiga ayay fiirinayaan rabbigood subxaanahu wa tacaala yacni yanduruuna wayatanacamuun subxaan allah kalaa inahum can rabbihim layowmaidin lamaxjuubuun gaaladoo laga xijaabayaa rabbi markii laga xijaabay dadka ahlu macsiyada ahaa haddee oo ilaahay u cadhooday oo awladiisa iyo ahlu taacadiisu inay arkayaan lama shakacad sidii imaam shaafici u horey u yidhi lama xajaba qowman bisakhat markuu ilaahay xijaabay oo iska uu isu diiday inay arkaan qolada qaarkood qolyaha u cadhaysan yahay dalla calaa ana qowman yarawnahu birida waxay ku tusisay inay kuwo kala arkayaan isagoo ilahay markuu raalli ka yahay أما والله لو لم ي- لم يوقن محمد ابن إدريس أنه يرى رب أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا هذا محمد إد- بن إدريس isaga iska hadlay shaafi uusan yaqiinsanay inuu ilaahay rabbiga inuu arkay rabbigiis ee markii dib loo celiyo aakhiro muusan adduunka ku caabudeen saas ayuu imaam shaafici nacam marka een, aayado badan baa ku tusinaya taxiyatuhum yowma yalqawnahu salaam Sala- yani marka ilaahay la kulmayaan salaamtooda waxaa weeye salaam nacam wa acda lahum ajran kariima marka een, ee, la kulanka alliqaa laa yakuunu ilaa biru'yatihi subxaanahu watacaala marka aragti iyo salaam iyo hadal ayuu markaa kulansanaya wuxuu kaloo ilaah yidhi laa tudriku labsaar wahuwa yudriku labsaar laa tudrikuhu labsaar wahuwa yudriku labsaar marka idraagu macnihiisu ee, uu ka uu ka- uu ka khaas weeye uu ka duwan yahay mutlaqu ru'ya waa ka duwan yahay marka aayaddu waxay daliil u tahay bay dhaheen in ilaahay la arkay subxaanahu watacaala laakiin laa yudrak nacam marka idraagu markuu ilaah idraagii anfiyey ru'yadii ba meesha markaas sugan soo ma arkaysid maxaa yeelay ru'yadu laa tastalzimu lidraak saasayna culimmadu farqun bayna nafyi alidraak waalixaatati wa nafyi ru'ya farqaa u dhexeeya marka haleelka ilahay la- yani in la haleelo ama in ixaato lagu sameeyo oo si ilahay lasoo koobo iyo aragtida way kala duwan yihiin marka nafyu lakhas dalla calaa wujuudi alacam bilabsaar bay culimmadu yidhahdeen haddii la diiday idraak oo khaasa caamkii oo aragtidan inuu jiro ayaa halka laga qaadanaya laakiin laa tuxi- laa tuxiitu bihi ru'ya ilaahay ma hareereynayso aragtida khalqigiisu ay arkaan laakiin muctasiladu aayaddaasay u deliishadeen een, inaan ilaahay la arkaynin laakiin iyagay xujo ku tahay iyagay xujo ku tahay oo waa lagu dabagediyayaa iyaga waxaa leeyahay aayaddu waxay diiday alidraak waalixaata laakiin waxay sugtay alibsaar biduuni ixaata ayib Een, waxaa kaloo ku tusinayaa in ilaah la arkay sir- oo qur-aanka ku soo aroortay nabiyullaahi muuse markuu allah ka hadlay subxaanahu watacaala wuxuu allah noo sheegay inuu nabi muuse yidhi qaala rabbi arinii andur ilayk rabbiyow itus aan ku fiiriye ee ilaahay baa la hadli jiray qaala lan taraanii walaakin undur ila aljabal fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii falama tajalaa rabbu liljabal jacalahu daka wakhara muusa saciqaa falama afaqa qaala subxaanak tubtu ilayk waana awalu lmu'miniin aayaddaas waxaana aayadda daliil- ee wejigeeda ay kugu tusinayso ah wejiye badan ay kugu tusinayso taxaawiyaha aad u sharxay u noqo haddaa rabtid safxada laba boqol iyo lix ilaa laba boqol iyo sideed sharaxa taxaawiyada ku laabo yacni nabiyullaahi muusa isagoo ilaahay la hadlo rasuulkiisa oo dadka ilaahay u yaqaana wakhtigiisii suurtagal maaha inuu ilaahay weydiisto waxaan suurtagal ahayn yacni kuma wanaag ma ku habboona inuu ilaahay weydiiso wax maxaal ah waxaa dhihin aan mustaxiila ilaahay ma weydiisanin nabiyullaahi muuse ee wax suurtagal uu ilaahay weydiisay subxaanahu wa tacaala taasaana hubaala ilaahay kuma inkirin su-aasha uu weydiistay nacam maxaa yeelay haddii arrintaysu suurtagal ahayn ilaahay wuu ku inkiri lahaa Een, sida ilaahay ba u inkiray nabi nuux wiilkiisa markuu weydiisay inuu badbaadiyo oo uu yidhi ina aciiduka an takuuna min aljaahiliin waa lagu inkiri lahaa nabiyullaahi muuse laakiin ilaahay wuxuu yidhi lan taraanii yani fi lxaadir fi dunya adduunyada iguma arkaysid waay laakiin laa araa ilaahay muuna dhihin Eh, laa laa uraa muuna ilaahay dhihin inii laa uraa layma arko ilaahay muu dhihine wuxuu yidhi lan taraanii yani fi waqti alxaadir ima arkaysid adduunka intaad joogtid nabi muusena wuxuu dalbaxay ahayd ru'ya xaadira marka inuu ilaahay arko arinii andur ilayk ilaaba lagu gudbiyey soo maarti ayib Een, marka iyo adil iyo iyo waxyaaba badan oo kale oo ku tusinaya ayib marka saasaa qoladaasi laga hortay axaadiis inay mutawaatir tahayna horey baynu u sheegnay oo ilaa iyo soddon saxaabi ka badan baa nabiga ka warisay in ilaahay la arkayo subxaanahu wa tacaala ibnulqayim siduu yidhi wayarawnahu subxaanahu min fawqihim nadara alcayaani kamaa yura alqamaraani kamaa yura alqamaraani yani ilahay way arkayaan subxaanahu wa tacaala korkooday ka arkayaan indhahay ku arkayaan sida labada qamar loo arko yani qoraxda iyo dayaxa sida loo arko wa hada tawaatara can rasuuli illaahi lam yunkirhu ila fasid liimaani taasna nabi maxamed mutawaatir bay ka tahay buu yidhi ibnulqayim mana inkirin ilaa qof aan iimaan laynin ba ma inkiray ma arti waataa bihi alqur'aan وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان إيه. قرآن كان أساس أي أي إمارتي كيمت يدعو النص أه يدعو النص أهين إيه. لبدا سياق بقرآن كوا كتمت أي ابن القيم وقد روى بضع وعشرون امرأ من سحب أحمد khiirat araxmaani dhowr iyo labaatan saxaabi ayaa wariyey buu yidhi oo maaragtay kuwa ilahay doonta kuwa u wanaagsanaa ah akhbaaru hada albaabi aman qad ataa bilwaxyi tafsiila bilaa kitbaani marka hadalkaas wilah ibnulqayim raximah ullah ama axaadiista waynu ka soo hadalnay ee ku tusanaysa qaarkeed horey baynu uga soo hadalnay marka masaladaas ru'yada intaas ayaan kaga gudbaynaa waa mas'alo oo maaragtay mutawaatira oo qofkii inkirana waxaan lehaynaa ilaahay aakhira kuma tuso ilaahay subxana wa tacala haddaad inkirto in ilahay la arkay subxaanahu wa tacaala ayib laakiin adduunka maya addiinka ilahay laguma arkayo subxaanahu wa tacaala taas sababteed waxaa weye bini aadamku ma xajin karaan aragtida ilaahay adduunka marka la joogo ayib marka qolyo badan ayaa masaladaas inkiray qolyo badan ayaa masaladaas maaragtay inkiray oo ahlulbidac ah ayaa inkiray in rabbi la arkayo subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamada ayib waxaana ka mid ah aljahmiya waalmuctasila iyo khawaarijta oo ibaadiyada ah iyo raafidada iyo imaamiyada iyo zaydiyada iyo ashaacirada qaarkood oo waxay dhaheen laa yuraa bilabsaar laa fi dunya walaa fi alaakhira walaa yajuusu dalika calayh bal hiya ru'yatun cilmiya laa basariya saasay yidhahdeen ilahay laguma arkayo ay yidhahdeen qolyahaasi maaragtay adduunka indhaha laguma arkayo adduunka iyo aakhira midna kumana banaana ilahi bay dhaheen arrintaas ru'yada cilmiga laga wadaa bay dhaheen yani cilmi ahaan iyo basiirada laakiin ma aha basariya ma aha ayib ama ashaacirada intooda badan iyo maaturiidiyada iyo way sugayaan ilahi in la arko aakhira in lagu arko laakiin jihada ayay diidayaan saan horeba u sheegnay oo waxay dhahdeen yuraahu yaraahu raa'i laa amaamahu walaa khalfahu walaa can yamiini walaa can yasaarihi walaa fawqahu walaa taxta subxaana allah qofku wuu arkaya ilaahay kulahaa laakiin horeyna kuma arkayo hortiisa gadaashana kuma arkayo midigsana kuma arkayo bidixsana kuma arkayo korkiisana kuma arkayo hoosana kuma arkayo marka waxay ka cararayaan ilaah inay u sugaan kor inuu jiro marka hadalkaas bayna naqiidayn ayay jamciyeen bale laba isburinaysa jamciyeen laba isburinaysa ayay jamciyeen qolada saddexda waxaa weeye suufiyaalka oo qaarkood iyo kuwa shabahay oo mumahila la yidhahdo oo waxay dhahdeen ilahi waa la arki karaa indhaha in lagu arko adduunka iyo aakhira labadaba subxaana allah marka ilaahay baa adduunka lagu arki karaa bay qabaan suufiyada qaarkood qaar badan weliba qaar badan baa sheegtay in ilahay ku arkeen adduunka laakiin waa adgaafu axlaam wax ka jira ma jiro wax ka jira ma jiro saa darteed waxay culamada qaarkood yidhahdeen misla shaybaani wuxuu yidhi ومن قال في الدنيا يراه بعينه فذاك زنديق طغى وتمردا qofkii yidhi adduunka ilaah lagu arkayaa indhihiis inuu ku arkayo qofkii yidhi ilahay baa indhihiis lagu arkayaa yani indhaha lagu arkayaa وزنديق دين لاوع وانا حد قدبي وانا متبرد وخالف كتب الله أو كتب الله والرسل كلها وزاق عن الشرع الشريف وأبعدا كتبت إلهي ودن بخلا في رسوسي ودن وعونا قف كاذي زيق باكو دعا يعني إيلاشو وكل حدا شرعي ونكسنا وأوفو قاذي وذلك مما قال فيه إلهنا يرى وجهه يوم القيامة أسودا kaasi wuxuu ka mid yahay kuwa wejigoodu mudobaanayo sida ilaahay sheegay maalinta qiyaamada nacam walaakin yaraahu fi ljinaani cibaaduhu kama jaa fi lakhbaari narwihi musnada wuxuu yidhi ilaahay jannada ayay addoomihiis ku arkayaan sida akhbaarta ku timid iyadoo musnada oo sanadkeeda uu toosan yahay maaragtay nacam ama qofka yidhi adduunkaa lagu arkay wuxuu yidhi kaasi wejigiisa mudoobaanaya siduu ilahay qur-aanka ku sheegayo waywma alqiyaamati tara aladiina kadabuu cala allahi wujuuhum muswadda maalinta qiyaamadaad arkaysaa kuwii ilaahay ku been abuurtay wejigoodu inuu madow yahay aayaddaas ayuu ku xambaaray maarata qolyadaas marka ru'yada ee ilaahay la arkay subxana wataala intaasaan ka gudbayna waxaan u gudbayna masala soo socoto ah ithbaatu takliim illahi subxaana watacala liahli janna kayfa shaa'ahu kama shaa'ah ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء تاسا شرح دونا دي إلى عشر توصل بإذن الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين